bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeysal kusoo dhowaada qodobada warka doornimo kuwada ugu doorkulan maanta ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka howlgal ka dhan al-shabaab ka wada deegaana ka tirsan hiiraan maamulka puntland oo sheegay in sida ugu dhaqsiha badana ay ku soo afdali doonto daacish guddiga madax bannaan ee doorashooyinka oo kormeeray xarunta gobolka banaadir guddoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda soomaaliya oo ka qayb galay shirkii sideedaad ee guddoomiyeyaasha maxkamadaha dastuuriga ah ee waddamada afrika warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan fallaagada saddex labaatan iyo ciidamada kongo oo labaduba sheeganaya gacankuhaynta magaalada gooma qodobadaasi wixii ku soo kordhaa ayaad warka door ku dhegaysan doontaan hadduu ebeeno qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
mar kale duurnimo wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobada warka duurnimo kuwada ugu doorkaroon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa saacadii lasoo dhaafay qaaday howlgallo ballaaran oo qorshaysan oo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkaas oo laga fuliyey deegaano ku yaala jiinka wabeegi shabeelle ee galbeedka gobolka hiiraan intii lagu guda jiray howlgalka ayaa waxaa dhacay dagaal kooban oo dhex maray ciidamada isgarabsanaya oo al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaasi ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanadii lagu dagaalamay saraakiisha ayaa intaasi ku dartay in howlgalka uu guulo waaweyn laga gaaray waxaana gacanta lagu dhigay hub iyo gaadiid dagaal oo ay lahaayeen al-shabaab sida warka loo dhigay guddoomiyaha gobolka hiiraan muusrat weli ayaa sheegay inay al-shabaab khasaaro xoogan ku gaarsiiyeen dagaalkii ka dhacayay deegaanka berayabaal islamarkaana ay deegaano kale dhowr ah ka qabsadeen
waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta soo gaarnay oo aan idinkala hadlayno ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer iiraanba aan ugu bishaaraynaynaa inaan hadda aan idinkala hadlayno ku sugannahay deegaanka beera yabaal oo dhaca degmada buuraberd iyo degmada halgan inta udhexaysa runtii masaafo dheer oo iyo halgan saakay aroortii soo bilowday oo runtii rag badan wakhti badan soo galay waxaan idinkala hadlaynaa deegaanka beerayabaal runtii deegaanka beerayabaal waxaad arkaysaan hal qof oo bini aadana oo aan u dhimino ma jirto sababtuna waxaa laga yaabaa in dadkii halkan joogay inay dhammaantood ay shabaab ahaayeen suuragal maaha inay nadiif wada ahaayeen suuragal maaha ay ka madax banaanayeen al-shabaab marka waxaan leenahay waxa kale oo la yaable oo magaaladan ka muuqdo ama deegaankan ka muuqdo duruuf kala duwan oo halkan ay ku reebeen maadaama ay yihiin nimankani nolosha iyo horumarka diido waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dadkii deegaanka inay yani ku soo laabtaan si nabadgelyo ah ciidamada ammaankana waxaan faraynaa inay dadkaas gacmo furan ku soo dhoweeyaan iyagoo laba gacmood uga fiirinaayo dhanna cadowtinimada inuu soo dhexgala cadowga ka fiirsanaayo dhanna islaamnimada iyo aadinimada ku soo dhoweynayo iyo deegaannimada innagu waxaan rabnaa inaan sharafka iyo karaamada dadka deegaanka ma rabno in ma rabno in dadku ay naga cararaan waxaan rabnaa dadku inay noo soo cararaan inay xurnimo gaaraan in horumar gaaraan in adeeggii bulshada u soo dhowaado waxaan rabnaa insha allahu tacaala waqti dhowna waxaan diyaargarowgii labaad iyo socodkii labaadna dhaqaaqi doonaa haddii alla idmo inta haanta qabadaha qaarka sana bannaan yahay taa kana qabyada tahay qalabka waa sidayna haddii alla idmo shabaab garabkiisa alla ka baxay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maalmahaas nagu soo fool leh in hiiraan dhammaantiis laga waayo kadib aan usoo jeesan doona haddii alla idmo
maamulka puntland ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo afjari doonaan dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha daacish cabdiqaadir jakarta ayaa warkani inoo faahfaahinaya ciidamada ammaanka maamulka puntland ayaa toddobaadkii labaad waxay howlgallo kanan ah kooxda daacish ka wadaana deegaano ku yaala buuraleyda ee gobolka bari halkaas oo dagaalo xoogan ay ka dhaceen howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada puntland saraakiishooda waxa ay sheegay inay ku dileen xubno isugu jiray soomaali iyo ajaanib ka tirsanaa daacish sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen saanad ciidan kabtan shiine axmed xirsi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada puntland ee howlgalka hogaaminaya ayaa sheegay inay muddo kooban kusoo afjari doonaan kooxda daacish ee ku sugan dhulka buuraleyda ah ee gobolkaasi bari sida taliyayaashu nagu amreen ama madaxweynuhu amar ku bixiyey inaan soo afjarno daacish meeshay ku jiraan godadka annagaa u dhalannay nin ooga gaduudan uma dhalan annagaa u dhalannay godkay galaanna inaan naqaan oo meeshay galaan aan u gelayno taliyaha u sheegay annaguna go'aanka waa ka dhamaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si kastaba deegaanaha ka tirsan maamulka puntland ayaa ciidamada kala duwan ee maamulkaasi waxa ay weli ka wadaan howlgallo kala duwan waxaana warkaan uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada maamulka puntland ay sameeyeen ee markaasi ku guuleysteen in markaasi deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolkaasi bari ay kala wareegaan kooxda daacishta soomaaliya
xubno ka socda guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xuduudaha ayaa kormeer shaqo ku tagay maamulka gobolka banaadir xubnaha ayaa la kulmay maamulka gobolka waxayna ka wada hadleen tartargelinta diyaargarowga doorashooyinka dowladaha hoose guddiga ayaa maalmaha soo aadan kormeer ku tagi doona goobaha loo asteeyey diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobolka banaadir guddiga ayaa u mahad celiyey madaxda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka banaadir sida ay ugu go-on tahay in ay u istaagaan ka qaybgalka ololaha doorashada iyo la shaqeynta guddiga guddoomiyaha maxkamadda sare jamhuuriyadda soomaaliya baasha yuusuf axmed wafdi hogaaminayo ayaa ka qaybgalay shirkii sideedaad ee guddoomiyaasha maxkamadaha dastuuriga ah ee wadamada afrika kaas oo ka socda magaalada qaahira ee dalka masar shirkan ayaa sanadkan hal kudhig loogu dhigay doorka dib u-eegista dastuuriga ah ee garsoorka iyo horumarinta bulshada waxaana ka qaybgalaya afartan iyo afar dal oo afrikaan ah wafuud ka socota dalalka carabta iyo sidoo kale hay-ada caalamiha oo ka shaqeeya arrimaha sharciga dib u-eegista dastuurka iyo horumarinta bulshada inta uu socdo shirka waxaa la jeedin doonaa khudbado iyo dood muhiim ah oo la xiriira mowduuc shirka iyadoo la iswadaarsanaayo waayo aragnimada iyo caqabadaha haysta maxkamadaha sare iyo hay-adaha dastuuriga ah ee dalka ka jira dalalkaasi afrika ka jira shirkani oo socon doonaa muddo laba cisho ah ayaa diiradda lagu saari doonaa xoojinta kaalinta garsoorka ee ku aadan horumarinta dastuurka iyo saruuqaadista adeegyada cadaaladda ee bulshada halka aada naga dhegeysaneysaan waa radio jowhara siddeetan iyo sagaal dhawac shan megaartes johor soomaaliya hirshabeelle markana warka dibadda siduu wararka ay sheegayaan sarkaal ka tirsan dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa shaaciyey in ciidamada ay markana gacanta ku hayaan inta badan magaalada gooma ee ku taala bariga dalkaasi mihingo nasinga oo sidoo kale ah xildhibaanka deegaanka ayaa saxaafadda u sheegay in militarigu ay dharbaaxo weyn u geysteen fallaagada ma saddex iyo labaatan ay dhawaano taageerto si kastaba ha haatee fallaagada ayaa weli ku andacoonaysaa inay magaalada gacanta ku hayaan maraykanka ayaa cambaareeyey weerarka ka dhacay gooma isagoo kala celiyey siday ugu go-an tahay ixtiraamka madax banaanida kongo wararka ayaa sidoo kale sheegaya in ugu yaraan toddoba iyo toban qof ay ku dhinteen kuwa kalena boqolaal kalena in tiro badanna ay halkaasi ku dhaawacmeen isramaatyada halkaasi ka dhacaya madaafiicul culuusa ayaa ilaa iyo xalay laga maqlayay qeybo ka mid a magaalada fagaalada fallaagada aan yiraahdey ma saddex iyo labaatan ayaa shalay sheegtay inay qabsadeen magaalo balse dowladda ay sheegtay inay weli gacanto ku hayso meelaha muhiimka ah sida garoonka diyaaradaha sarkaal ka tirsan qaranada madoobey ayaa xaaladda magaalada ku tilmaamay mid aada u qasan isagoo sheegay in dagaalku uu weli socdo shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in dad badan ay dhinteen kadib markii bambooyin lagu tuuray goobo ay ka mid tahay xero ay ku jiraan dad gudaha dalkaasi ka barakacay hay-adda arrimaha gargaarka ka shaqeysa ayaa iyaduna sheegtay in isbitaalada la weeraray halkaasoo ay ku dhaawacmeen caruur fara badan kumnaan qof ayaa ilaa hadda ka qaaxay gooma halka kuwa kalena ay guryahooda ku xaniban yihiin biyaha iyo korontada magaalada ayaa go-an madaxweyneha kenya william ruuto iyo dhigiisa ruwanda ayaa iyagoo isku raacay shir deg deg ah oo loo ballansan yahay maalinta soo aadan oo berati ah dhanka kale madaxweyneha kongo felix tshisekedi oo ay qadka taleefonka ku wada hadleen xogeeyaha arrimaha dibadda mareykanka marco pua ayaa wuxuu oggolaaday in wadahadallo nabadeed lala bilaabo rubanda maraykanka ayaa cambaareeyey weerarka gooma isigoo ku celceli in ay ka go-an tahay xushmaynta dhulka iyo madax banaanida kongo dowladda ayaa wacad ku martay intaa ka ka mid ah dhulka aysan sii doonin falaagada la magac baxday mac saddex iyo labaatan akhyaartan dhegeysanaysaay warkii doornimo halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya alaba warka waxaa idiinla socodsiiya anigoo cabdiqaadir maxamed imaana maanta warkaa waxaa soo saaray al-ustaad bashiir caladaare caanamboore farsamadana waa almuhandis cabdiqaadir maxamed yuusuf balaag annagoo isku duwanaa waxaanu idigu dhaafeynaa sidaas iyo salaamaad min kulli